بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن كريم كأه وسورة الحجرات تفسير كذا سورة وسديد يتبن سيدي أن أشيغني سديد يتبن آيادود وي لكن وسورة آد العلس ومفسرين تقار كذا أي كم عابين suurat al akhlaaq ayay ku magaca akhlaaqda suuradeedii bulshada muslimka ah hadday suuraddan keliya fuliyaan waxay noqon lahaayeen bulsho isku tiirsan oo isjecel oo wax dhibaato ayna dhex oolin suuraddu waxay ka bilaabanaysaa sidaan soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay agtiisa ku weyn mu'miniintana inay weyneeyaan oo ay ixtiraamaan ayay ku bilaabanaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa allihii arraxmaani naxariista caamka ah naxariistay allihii arraxiimi naxariista khaaska ah aakhare naxariistay magiciisa ayaan ku bilaabayaa yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha almu'minuun mu'miniintiyay oo ku sifoobay iimaan oo rumeeyey kitaabka ilaahay laa tuqaddimuu ha hormarinina bayna yadayi illaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa hortooda waxba ha hormarinina wixii la hormarin lahaa lama sheeginoo mafcuul baa la yidhaahdaayo waxaa weeyaan culimmadu waxay yidhaahdaan inuu wax shay guud inuu cabbiro liyadhaba kulla madhabin bay yidhaahdaan xudifa alcaamilu waxaa weeye xudifa almacmuulu kii macmuulka ahaa ee lagu oo ay laa tuqadimuu la yidhi waa la gooyey liyadhaba alcaqlu kulla madhabin meel kasto inuu wax walba soo qadaro culimmadu waxay yidhaahdeen marka waxaa weeyaan hormarinina qowl hadal ama ficil oo falid ah qaar waxay yidhaahdeen hadday mas'alo soo dhacdo nabiguna uu meeshaas uu fadhiyo ha uga hormarina jawaabto idinku ha jawaabina xataa haddii cunno la keeno nebiga oon bismillaahi idiin bilaabin idinku ha bilaabina haddii la soconayo nabiga hortiisa ha soconinee gadaashiisa socda cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxaa laga reebay an yatakalamuu bayna yaday kalaamihi in ay hadlaan nin kale oo daxaag la yidhaahdana wuxuu yidhi laa taqduu amran duuna allaahi wa rasuulihi min sharaa'ici diinikum shay oo diintiina ka mid aha xugminina sheekha mufasirka baydaawi la yidhahda wuxuu yidhi amar ha gooynina intuusan ilaahay iyo rasuulkiisu ayna xugminin waxaaba looga jeedaaba bayna yaday rasuulillaahi ilaahay waxaa loo xusay wa dukira allaahu tacdiiman lahu wa ishcaaran in la isdareensiiyo biannahu min allaahi bimakaan ilaahay meel weyn buu nebigu ka joogaa oo yuujibu ijlaalahu in la weyneeyana waajibinayso waataqu llaaha ilaahay ka baqa inna allaaha alle samiicun kii maqlaya weeye waxaad ku hadlaysaan caliimun oo og weeyaan ilaahay ka baqa wuxuu idin faray wuu maqlayaa aqwaashiinna iyo hadalkiinna wuu og yahay waxaa weeye niyaadkiinna iyo axwaashiinna ilaahay wuu og yahay markaasaa sidii nabiga loo weynayn lahaa ayaa mu'miniintii lagu hanuuniyeyoo ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebigiisa rumeeyow laa tarfacuu kor ha u qaadina aswaatakum dhawaqiinna fowqa sawti nebiyi nabiga markuu hadlayo hadalkiina ha ka kormarina nebiga hadalkiisa idaa kallamtum rasuula allaahi waxaa weeye codkiina hoos u dhiga oo ha ka koryeelina midka nabiga calaa sawti nabiyi sala allahu calayh wasalam walaa tajharuu hana ha ku dhawaaqina lahu lirasuuli bilqowli markaad la hadlaysaanna ha dhawaaqinina ka jahri bacdikum siduu qaarkiin ula jahro libacdin qaarka kale uu kor ugu dhawaaqo halkaasoo ha kale ha gaarsiinina maxaa yeelay waxaa ku soo arooray xadiidka kamaa yajharu bacdukum bacdan fi alxadiisi magaciisa oo mujarad ah oon waxba la soconina ha kula hadlina sida idinkuba hebelow iyo hebelow aada isu dhidaahdaan waxaa weeye yaa moxamed iyo ha dhihina walaakiin quuluu waxaad tidhaahdaan yaa nebiy allaahi ilaahay nebigiisiiyow wa yaa rasuula allaahi ilaahay rasuulkiisiiyow tacdiiman liqadrihi isagoo qadarkiisa la weynaynayo iyo wa muraacaatan liladabi adabka ayaa la ilaalinayaa aayaddana sidaan u soo sheegnay waxay ku soo degtay qoom reebaadiye ah oo nabiga waannu arki doonnaa oo aqrac ibnu xaabis iyo ay wataan iyo cuyayna ibnu xisni ayaa nebiga guryahooda ayay yimaadeen toddobaatan nin iyagoo ah markaasay qayliyeen oo waxay idhaahdeen yaa moxamed akhrij lanaa noo soo bax way ku qaylqayliyeenoo ay leeyihiin markaa madxunaa zaynun ammaantannadu waa qurux weeye qofkaan ammaanno qurux buu helayaa wa shatmunaa qofkaan caynana shaynun wuu xun yahay noo soo bax nabigu wuxuu ku yidhi daaka daakum huwa allaah kaasi waa ilaahay buu yidhi ruuxa uu ammaanana uu ammaanan yahay qofka uu caayana uu caayan yahay waa ilaahay marka taasaa ku soo degtay ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo soo aroortay oo aannu ognahay muxuu ahaay sayidinaa cumar ibnualkhadaab iyo sayidinaa abuubakar ayaa waxay isla soo qaadeen nimanka reer banu tamiim la yidhaahdo yaa looga dhigaa magac yaa madax looga dhigaa oo waxaa weeye oday dhaqameed yaa loogu doortaa ma aqrac ibnu xaabis baa mise qaacqaac ibni macbad ninka la yidhaahdo ayaa oday dhaqameed iyo madax looga dhigaa marka mid walba mid baa la qumanaa markaase waxaa weeye sawdkoodii baa kor u kacay way murmeen isaga oo iyagoo odhanayo mid walba midka uu ku leeyahay aniga khilaafkayga unbaad ka heshaay ood jeceshahay marka aayaddanaa soo degtayoo waxaa weeye laleeyahay laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti annebiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin maxaa la idinka nahiyey waxaa laidinka nahiyey an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun waxaa weeye khashyata an tabtula acmaalukum idinka oon ogeyn inay acmaashii idinka burto khayrka ahayd sheeqaysanayseen maxaa yeelay codka oo kor loo qaado iyadoo la dhawaaqo fii xadratihi sala allahu calayhi wasalam nabiga meesha uu joogo oo laiska qaylqayliyo waxaa weye waa istikfaafan waxaa weye fudaydsi weeyo oo qad yu-addii ila alkufri almuxbiti lilcamal gaalnimo inuu ugaarsiiyo ayaa dhici karta marka dadku way kala duwan yihiine waxaa ibnu kathiir imaamka la yidhahda wuxuu weriyey rawaa ana thaabit ibni qays thaabit ibni qays nin la yidhaahdo kaana wuxuu ahaa rafiicu sawti dad baa hod sidoodaba un sawdka codka dheereeyo oo kor u qaada marka nin cod dheer oo codka kor u qaada ayuu ahaa falammaa nasalat alaayatu aayaddii markay soo degtay qaala wuxuu idhi ninkaa isagoo cabsanayo ana anigu alladii kii we yaan ahaaday kuntu arfacu sawtii sawdkayga ayaan dhawaqayga ayaan kor u qaadayay calaa rasuuliillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi ana min ahli nnaari ahlu naar baan noqday waxaa weye maxaa an taxbata acmaalukum kol hadduu camalku buro ruuxu waa ahlu naar ana min ahli naari baan noqday wuu cabsanayaa wa xabita camalii camalkaygana wuu buray wa jalasa wuxuu iska fadhiistay fii ahlihi reerkiisiibuu halkaasuu iskaga ooynayey faiftaqadahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay baa daydayey oo waxaa weeye salaadaha jumcada iyo jamaacada waxa laisugu imanayo waa kala warqabka muslimiinta iyo inay isku tiirsadaan inay isku tiirsanaadaan marka wuxuu yidhi ninkii thaabit ibnu qays ahaa ibnu shamaas xaggee buu jiraa saasuu nebigu weydiiyey faintalaqa waxaa tegay bacdualqowmi dadka qaarkood mar hadday arkeen isagoo nebiga uu weydiinayo dadkii gurigiisa yiqiinay ama ay isu xigeen yaa ilayhi isagii aaday fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen intay ugu tageen gurigii uu dhex fadhiyey tafaqadaka waxaa ku daydayey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu ku daydayey maallaka maxaa kugu dhacay oo aada la imaan weyday faqaala wuxuu yidhi ana anigu alladii kii baan ahay arfacu sawtii dhawaqaygaan kor u qaadaa fowqa sawti nebiyi nabiga sawtkiisa dhawaqiisa ka kor xabita camalii camalkaygii wuu buray wa ana min ahli nnaari naartiiba ahlu naar baan ahay buu yidhi fa atow qoladii tegay ee iyagu isqaamay ee ninka gurigiisii ugu tegay way yimaadeen khabarkiisibay keeneenoo annabi fa atow annabiya bay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam fa akhbaruuhu markaasay u sheegeen bimaa qaala wixii uu yidhi faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay wuxuu yidhi laa ahlu naar ma ahaa bal huwa min ahli اljannati ahlu jannada ayuu ka mid yahay xadiidka alimaam axmed baa weriye bal min ahli اljannati ahlu jannaduu ka mid yahay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd atardaa miyaadan raalli ku noqonaynin an taciisha inaad noolaato xamiidan adigoo nin la mahadiyey oo ammaanan oo wanaagsan oo wa tuqtala lagu dilo shahiidan adigoo shahiid ah oo wa tadkhulu ljannata jannadana aad sidaa ku gasho fa qaala wuxuu yidhi radiitu raadi baa noqday bibushraa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bibushra allaahi wa rasuulihi ilaahi iyo rasuulkiisa bishaaradooda raalli baan ku noqday oo walaa arfacu sawtii aniga dhawaqayga kor uma dhigayo abadan weligay calaa sawti rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam ninkii markaasuu waxaa weeye markii musaylamatulkadaab ay ridoobeeneen nabinimada uu sheegtay ayuu dagaalamay oo dagaalkaasuu marka ku shahiiday ina aladiina kuwa marka kuwii dhadhawaaqayey ee aan edibta lahayn oo nabiga aan weynaynaynin waynu aragnay kuwana waa kuwa quman weeyaan oo nabiga qadarkiisa oo garanayo oo waxaa weye hor u kaca weeye nimankani kuwii horena niman reebaadiye ah oo qalqallafsan bay ahaayeen ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yaquduuna hoos u dhigayo aswaatahum dhawaqooda cinda rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markay agjoogaan ulaa'ika kuwaasu aladiina kuwii weeye imtixana allaahu ilaahay uu imtixaanay quluubahum quluubtooda yuu litaqwaa taqwo ayuu u imtixaanay oo markaasay imtixaankiibay ka gudubtay kuwa sawdkooda dhawaqooda hoos u dhigayo fii xadrati arasuul rasuulka meesha uu joogo ulaa'ika aladiina akhlasa allaahu waxay imtixana allaahu waxaa loo jeedaa akhlasa allaahu ilaahay baa khaalis ka dhigay maxaa li imtixaankaba naftiisa waxaa weeye waa marka dahabka iyo waxyaabaha ku dhega ee qashinka alla kala saarayo yaa imtixaan iyo fidne iyo kulligood la yidhaahdaa akhlasa allaahu ilaahay baa khaalis ka dhigay quluubahum litaqwaa wa maranahaa calayhaa markaasuu ku leyliyey wa jacalahaa sifatan raaksikhatan sifo oo sugan buu ka dhigay alla subxaanahu wa tacaala lahum waxaa u sugnaaday dadka makhfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri cadiimun oo weyn ilaahay dembigooda wuu u dhaafayaa abaal weynna wuu siinayaa ilaahayna markaa kadib haddana markii kuwaa wanaagsan la soo sheegay kuwii kaleeta oo iyagana qallafsanaa ee reebaadiye ahaa baa la caayay oo aan nabiga ka edebsanaynin markay u dhawaaqayaan fa qaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yunaaduunaka kuu dhadhawaaqayo nebi maxamedow min waraa'i alxujuraati qolalka waxaa weeye haweenkiisa ummahaatulmu'miniina aldaahiraati qolalkooda gadaashooda kaaga dhadhawaaqayo kuwaasi ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujuraati akharuhum say u badan yihiin laa yacqiluuna caqli ma leh waa khayru cuqalaa maxaa yeele caqligu wuxuu keenayaa nebi maxamed in si fiican xusnuuladabi nebi maxamed in laga edebsado iyo muraacaatulcudamaa'i dadka waaweyn in la xaq dhowro oo la dhowro waxaa weeyaan culimmadu waxaa markay la hadlayaan khaasatan siyamaa liman kaana bi hada almansibi alkhatiir waxaa la weriyey kan sidaa u dhaqwaaqay wuxuu ahaa cuyaynata bna xusayni ninka la yidhaahdo waalaqrac ibnu xaabis oo reer bani tamiim ah wafadaa waxay u soo waxay wafdi ahaan u yimaadeen calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam fii sabciina rajulan iyagoo toddobaatan oo min bani tamiim ah waqta dahiirati weli waqtiga qayluulada ee kulul oo duhurkii ayay yimaadeen wahuwa raaqidun nabiga oo yar jiifo fa qaala waxay dhahay yaa muxamed ukhruj ilaynaa noo soo bax waa kay maligu ku dareen marka qofkan ammaanana wuu ammaanan yahay qofkan caynana waxaa weye wuu caayan yahay sidaa ayaa yidhaahdeen alla wuxuu yidhi walow annahum iyagu sabaruu hadday iska sabraan xataa takhruja ilayhim inta aad uga soo baxayso hadday masaajidkii iyo qolalkuwa isku dhegan yihiine masaajidkaa aad ku sugaan oy dhex fadhiistaan walow annahum sabaruu hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aad uga soo baxdo la kaana sabru sabirkaasaa khayran lahum yaa u khayr badnaan lahaa oo nabiga ayna wakhtigaa ku qaylqaylin oo iscaajininoo ay nabiga ayna kicinin oo ilaa uu uga soo baxo kaasaa u khayr badnaayoo u fadli badnaa cinda allaahi wa cinda annaasi maxaa yeelay aadaabtii oo la ilaaliyo oo maqaamka nubuwada nabiga maqaamkiisa oo la qadariyo ayaa ku sugnaa wallaahu allana maca daalika kafuurun kii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariisto oo wuu iska cafinayaayo waxaa weeye wuu u naseexeeyey waa la canaantay laakiin ilaahay cadaab kuma soo dejinin halkaa markaan ka baxnay yaa haddana ilaahay wuxuu noo sheegayaa bulshada muslimiinta ah si ay u noqoto mid caafimaad qabto oo aan welwel iyo aan barabagaanto ku noolayn iyo hadal la kala qaado in haddii dad ay hadal keenaan in laga fiirsado oo la ogaado hadalkaa inuu dhab yahay nin kaleeto khaasatan madiine iyo nabigu dagaal bay ku jireenoo caadi ma aynan ahayn marka alla wuxuu idhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebigiisa rumeeyow in jaa'akum hadduu idin yimaado faasiqun mid faasiqa oo aan lagu kalsoonayn binaba-in war hadduu idinla yimaado war weyn hadduu idin keeno idaa jaa'akum idaa ataakum rajulun faasiq oo aan lagu kalsoonayn runtiisa iyo cadaaladiisa hadduu khabar oo akhbaarta ka mida idiin keeno fatabayanuu caddaysta hubsada fatathabbatuu hubsada inuu warkaasi sax yahay iyo in kale an tusiibuu qowman lianlaa tusiibuu inadan asiibin qowman dadi ummad bijahaalatin idinka oo amarkooda jaahilka aho aan ogayn oo fa tusbixuu aad noqotaan calaa maa facaltum wixii aad samayseen naadimiina kuwa ka qoomamooba aad ahaateen marka aayadduna sababu nusuul ayay leedahay oo waxaa weeye sidii lasoo sheegay anna anabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay bacasa wuxuu bixiyey alwaliid ibni cuqba nin la yidhaahdo yuu nin la yidhaahdo ila alxaaris ibni diraar ninkaa qolo uu madax u yahay oo reer ah liyaqbida maa kaana cindahu min azakaati ka orodoo zakada ka soo qaad allatii jamacahaa min qowmihi qoomkiisa uu madaxda u yahay zakada uu kasoo uu ka soo uruuriyey kaco ka soo qaad baa la yidhi weliid ibnu cuqbow falammaa saara alweliid markuu socday oo wa aqraba minhum uu iyagii u dhowaaday unbuu khaafa wuu cabsado wafazaca wuu argagaxay fa rajaca wuu iska soo laabtay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay buu u soo laabtoo wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah innahum waxaa weye ninkii alxaaris ibni diraar ahaa iyo qoomkiisii irtaduu way ridoobeenoo islaamkii way ka laabteen wa manacu zakaata sakadiina way diideen fahama waxay hamiyeenoo damceen bacdu saxaabati asxaabta qaar ka mida bilkhuruuji ilayhim inay u baxaan iyo wa qitaalihim inay la dagaalamaan ilaahay wuxuu soo dejiyey faanzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in hadduu idinla yimaado fatabayanuu caddaysta waxaa weeye in an tusiibuu si idan u asiibin qowman bijahaalatin xog la'aan idinkoon xog ka haynin si aydan u asiibin oo fa tusbixuu markaa aad oga aada noqotaan calaa maa facaltum wixii aada samayseen naadimiina kuwa ka qoomo meeyo markaasaa waa loo sii sheego waxaa li waclamuu ogaada anna fiikum waxaa idin dhex jooga rasuulallaahi rasuulkii ilaahay oo waxyi ku soo degayo oo wixii muxuu ahay gafoo dhan saxayo ayaa idin dhex jooga caadi ma aha umuurtu nabi nebi maxamed oo weyn oo waxyiga uu u warramayo ayaa idinla joogay ogaada waclamuu ogaada anna fiikum waxaa idinla jooga rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisii ayaa idinla jooga mu'miniintiyay waxaa dhexdiina alrasuulu almucadam rasuulkii la weyneeyey waannabiyu almukaram nabigii la karaameeyey almacsuumu oo ilaahay ka ilaaliya can itibaaci alhawaa naftiisa waxay jeceshahay inuu iska raaco low low yutiicukum hadduu idin adeeco fii kasiirin in badan oo min alamri umuurta aad soo sheegaysaan ah lacanidtum waad waad dhibaatoon lahaydoo dhibaato ayaa ka dhici lahayd maxaa yeele haddii ilaahay waxyigaa uuna soo dejinin oo ninka alxaaris ibni diraar iyo qoomkiisa aan la beri yeelin oo la dhegaysto alwaliid ibnu cuqba hadalkiisa la dhegaysto oo lagu duulo oo dad muslimiina la gumaado ayaa halkaa ka dhici lahaa marka waxaa dhib weyn iyo dembi iyo wax kalaad kudhi ku dhici lahaydeen lacanidtum waad dhibtooni lahaydeenoo waxaa weeye halaag baa meesha ka dhici lahaa sidaa ogaadaa la yidhi oo nabiga waxaa weeye weyneeya oo ixtiraama walaakinse lagu noqoye xab walaakina allaaha ilaahay baa idin daba qabtayoo walaakina allaaha alleh xabbaba wuu idin jeclaysiiyey ilaykum idinka aliimaana iimaankiibuu qalbigiinna ku nuuriyo markaasuu naftiinna iimaankay jeclaatay wa zayanahu ilaahay wuu ku qurxiyey fii quluubikum quluubtiinna dhexdeeda ayuu ku qurxiyey wa karaha wuxuu nacay idin nacsiiyey ilaykum idinka alkufra gaalnimadii iyo walfusuuqa daacada ilaahay oo laga baxo iyo walcisyaana ilaahay oo la caasiyo ulaa'ika kuwaasna humuraashiduuna kuwii hanuunsan iyagaa hanuunsan sida xaqiiqada ah waxaa weeye ulaa'ika hum araashiduuna fadlan min allaahi tafadala allaahu ilaahay baa fadli siiyey fadlan fadli oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa nicma iyo nicma ayaa ilaahay siiyey oo iimaan buu ugu nicmeeyey wallaahu ilaahayna caliimun wuu og yahay qofka muto in la hanuuniyo xakiimun wuu falsan yahay caliimun xakiimun shay walbana meesha u habboon ayuu dhigayaayoo maamul fiican buu yuu ilaahay maamulayaa waxaa marka aayadda lagu xijisiiyey haddii hadalkaas iyo waxaa oo muxuu ahay la faafinayo dhibka uu leeyahay hadallada beenta ah maa yataratabu calaa simaaci alambaa'i almakduuba wararka beenta ah ee la isla dhex marayo waxa ka dhalan doono oo min takhaasumin inay dadku doodaan inay isu cadhoodaan inay isdiriraan marka wa in daa'ifataani ayaa soo degtay wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu marka waa innagii soo aragnay sababu nusuulkeeda oo nidhi nabigeenna calayhi salaatu wassalaam nabigeenna nebi moxameda wuxuu wariyey anas wuxuu yidhi qiila waxaa linnebiy low atayta cabdallaahi bni ubayi cabdullaahi ibni ubayi haddaad u tagto wahwa ra'sulmunaafiqiina munaafiqiintoo dhan buu madax u yahaye haddii aad diinta kala hadasho oo waxaa weeye hadduu diinta ka hor dhaqaaqo wax weyn buu yaa yaa qabsami lahaa wahwa ra'sulmunaafiqiina faintalaqa ilayhi rasuulkii wuu aaday wa rakiba ximaaran dameer buuna fuulay waintalaqa macahu waxaa raacay almuslimuuna muslimiinta yamshuuna iyagoo soconayo falamaa ataahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markuu yimid qaala lahu markuu u yimid cabdullaahi ibnu ubayi ibnu saloola qaala cabdullaahi wuxuu yidhi lahu linnebiyi wuxuu ku yidhi ilayka cannii tanaxa wabtacid war iga fogow iga fogow nin yahow cannii aniga xaggayga fa wallaahi baan ku dhaartaye laqad aadaanii waxaa i dhibay natnu ximaarika dameerkaaga urkiisa nabiguusaa ku leeyahay nabiga dameerka uu saarnaa wuxuu ku leeyahay dameerkan aad saarantay urkiisii ayaa idhibaya iga fogow fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo min alansaari ansaarta ka mida wallaahi baan ku dhaartaye la ximaaru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay dameerkiisa yaa adyabu kaa udgoon riixan adiga xag adyabu kaa udgoon riixan xagga carafta minka adiga faqadiba waxaa cadhooday licabdillaahi rajulu nin min qowmihi baa cadhooday waqadiba lilansaariyiina aakharuuna min qowmihi baa cadhooday fa kaana beynahum wuxuu ahaaday darbun inay isla dhacaan biljariidi laamaha timirta iyo waleydi gacmaha iyo wannicaala kabaha fa anzala allaahu ilaahay markaasuu wuxuu soo dejiyey wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu taasaa soo degtay riwaayooyin kalena oo laba qabiil oo kaleo isdirtayna waa la weriyaa iyadana wa in taa'ifataani laba koox oo min almu'miniina mu'miniinta ah iqtataluu hadday isdiridaan marka waxaa qur'aanka fiiri wa in taa'ifataani laba qolo oo min almu'miniina iqtatalat waxaa iqtatalataa lama dhihine jamac baa laga dhigo iqtataluu hadday isdagaalaan maxaa yidhi daa'ifa koox la arkaba dad badan bay ka kooban tahay oo xag macnahaasaa la fiiriyey fa aslixuu wanaajiya baynahumaa labadii kooxba haddana loo laabtay xagga luqada fa aslixuu baynahumaa dhexdooda wanaajiya haddii ay fidno dhaca waxaa weeye hadduu anna fi'atayni wa jamaacatayni oo walaalihiinna mu'miniinta ah hadday isdagaalamaan waxaa weeye socda oo lilislaaxi baynahumaa marka waxaa weeye inaad inaad dhexdooda aad wanaajisaan isku daya baa la yidhi fa in baqad markii la heshiisiiyey yaa mid unbaa labadii qolee dirirtay unbaa mid baa la kari waayey fa in baqad hadday xadgudubto oy oy qooqdo ixdaahumaa midood cala alukhraa midii kale hadday a ku xadgudubto oo dulmi ay ku samayso waxay fa in baqad hadday xadgudubto ixdaahumaa labadii daa'ifo labadii kooxood midood cala alukhraa midii kale ay ku xadgudubto oo waxaa weye watajaawasad xaddahaa bidulmi waatuqyaan ay kibirto oo sulixii iyo heshiiskii ayna aqbalin oo ay inay dulmigaa ku sii socoto ay goosato faqaatiluu la dagaalama allatii tii tabqii maxaa weeye dulmiga falayso xataa tafii'a ilaa ay u laabato ilaa amriillaahi ilaahay xukunkiisa ilaa ay ilaa xukmiillaahi wa sharcihi oo ay ka fuqdo dulmiga iyo xadgudubka oo sidii walaalnimada ay keenaysa walaalnimada islaamka ay u dhaqanto oo suluxa ay aqbasho fa in faa'at marka dambe hadday aqbasho fa in faa'at haddii ay aqbasho fa aslixuu baynahumaa dhexdooda waxaa weeye kala xugmiya bilcadli si garsoora haddii dhaawac jiro hadday dhimasho jirto diyada si fiican ha loo kala qaato haddii la isqisaasayo ha la isqisaaso haddii la iscafinayo ha la iscafiyo fa aslixuu baynahumaa bilcadli wa aqsituu garsoora baa la yidhi dhexdooda caadilnimo oo aan eex ku jirin midkooda aan loo eexanaynin waxaa weeyene wa acdiluu fii jamiici umuurikum ina allaha allana yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa garsoore caadiliinta ah ilaahay wuu jecel yahay subxaana wa tacaalaa oo aan jowr iyo eex axkaamtooda aan samaynaynin wal aayatu nasalad waxay ku soo degtay fii qitaalin xadada bayna alawsi waalkhasraj waa sidii aanan soo sheegnay fii cahdihi sala allahu calayh wasalama kaana fiihi darbun bisacafi waxaa weeye timirta gee laamaheeda iyo wannicaali baa liskuyaa laisku garaacay wa hiya aayadu tadullu waxay tusaysaa calaa ana albaaqi al aws waalkhasraj fii cahdihi sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye waxay tusaa ana albaaqi mu'min inuu mu'min yahay wa annahu idaa kafa cani alxarbi hadduu dagaalka iska daayana turika waa la iska dhaafayaa haadaa wabillaahi tawfiiq halkaas ha inoo joogo tafsiirkii